Markiinkoreydii degmada Eel Afweyn Weyba lagu hirgeliyey maktabadda dadweynaha ooyo fikirshe iyo weliba dhisme ay lahaayeen dhalinyarada deegaanka oo kaashaday dowlada hoose ee degmada Haragoyoga maktabadda dadweynaha Weyba Goobrook waxay maamulka degmada Afweyn xildhibaano golo deegaanka ku tirsan iyo dhalinyaradii qaban qaabiday xafladda waxaana ku mid ah dhalinyarada lahayd fikirka in Eel Afweyn iyo weeldata Markiinkoreyd maktabad dadweyne iyo sheegeen in fikirku iyo onkatira galan inay ku faa'iideystaan dhalinyarada walbarada inaan joogno xarika jarka maktabadda dadweynaha degmada ceelafeyn maktabadtaasoo aan ugu talagalay in dadka degmadu iyo ardayda degmadu ay ka faa'iideysto ay wax ku akhristo dhabtii waxaan aada ugu mahad celinaynaa cid walba oo naga garabsiisay in maktabaddana ay noqoto maktabad dadweyne oo bulshada u adeegta waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa cid kasta oo wax nagu soo dhoonad garaysay ciddii buwaag nagu caawisay ciddii kale ee garibtaa kale noo samaysay iyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dadka kale ee caawiyey sidoo kale golaha deegaanka iyaguna gacan ama dowladda hoose degmada elfin iyaduna gacanta ugu weyn meesha ka geysatay iminkana ay hoos tegi doonto oo dowladda hoose gacanta ku hayn doonto markaa waxaan leeyahay reer elfin
tagaa waxbarashooyinka meelaha ugu qiimaha sarreysa ugu qiimaha dhaadheer waxaan leenahay reer ceelafweynow xasuusteennii wanaagsanayd ee waxbarashada ku salaysnayd ee ku saabsanayd aqoonta iyo magacii wanaagsanaa aynu ku soo celin oo ku maydhno tobankii sane ee xasuus xumada ahaa qiimaha weyn aynoo muujinaysa ah wacyigeenna iyo fahamkeenna iyo garaadkeennana wuu korinayaa jaaniskii aynu meeqaaxiyaha shaaha kaga fikir degmadu ay yeelanayso library ay yeelanayso akhriskana qof kastaaba uu u baahan yahay mid jaamacad dhammeeyey mid iminka iskuul ku jira qof aan u baahnayn akhris ma jiro markaa bulshada waxaanu leenahay ha laga faa'iidaysto waaga cusub ee magaalada u bariyey ee horumarka sidoo kale ka iskuul ahaan aad baan uga qayb qaadanay librarigan kamana caajisi doono waanu sii horumarin doonaa haddii la yidhaahdo
waa dhallinyaradii ugu horraysay iyagoo aqoon sida degmadii ku soo noqday gudoomiyaga eel afweyn oonka dambeyntii hadalya dhalinyaradan kuma hadnaga weynuu sheegay in maktabadun walbadan way unku faa'iidaysada doonaan saasaatowna jiilka cusub fursadiyan eta
ayuunbuu qofku aqoon leeyay maaha inaad jaamacad ka soo baxday maaha inaad dugsi sare ka baxday maaha inaad b h d tahay maaha inaad tahay master maaha inaad digrii tahay laakiinse qof waliba inta uu akhriyo ayuunbuu aqoon leeyay qofna qofka uu ka akhris badan yahay wuu ka aqoon badan yahay qofkuna waxa weeyaan aqoonta uu barto waa gacan ku hayn haddaadan akhriyin oo aqoonta aad baratay aadan akhriyin oo kadabatag samaynin dee waxa weeyaan waxba kuma anfacayso marka waxaan rajaynaynaa cid kasta oo aqoon-yahana oo halkan ku sugan celaf weyn degmada ku sugan oo ay ardayda dugsiyada sare ugu horreeyaan oo ay kuwa jaacadaha ka soo baxay ee jooga ay ugu horreeyaan oo cid kasta oo aqoon-yahan oo celaf weyn ku sugan waa inay maktabaddan camiraan waqti